rajo weyn baan ka qabaa horta somalilan haynoo taallo ya waa arrin u baahan shaqo badan laakiin inta israacsan ee puntland xaggaa ugu xigto dee wadahadallaa socda wadahadadaa socdaa waxaan filayaaba in l- meel laisla soo gaadhin horta annagu wasiiradayadu waan shirnaa ilaa afar jeer baan shirnaan u malanayaa sanadkiina dhaafay iminkana way noo qoondaysan tahay way noo qorshaysan tahay waxyaalahan ka wada hadlaynana inaan cashuuraheenna midayno wax dhibaato meeshaa ku jiraa ma jiro iyo mana jiri karo hadday biloquman yihiin Eh, waxaan isla garanay waxa weeye madaxduna isla garata madaxda dowlad goboleedyada madaxyo madaxweyneyaasha iyo madaxweyneheenna iyo prime ministerka isla garteen waxa weeye baahida loo qaba in wax la mideeyo haddii la mideyn waayo ya dal kala daatay oo dhibaata haysatun baan noqonayna maanta wax weynoo reeli ku jiraa ma jiraan gaar ahaan markaad eegto in eh, dadkan wax iibinaya dadkii soomaaliyeed u yihiin oo ka halkan ka iibinaya inuu halkaana ka iibinayo meel walba dadkii unbaa jooga maarka anigu waxaan tegay abudabay meesha wax laga soo dhoofiyo dubai the same people dadka se- unbaa soo dhoofiya wuxuu halkana keena halkana keena halkana keena iyaga laftoodana waan iswaafaqsannahay waan iswaafaqsannahay waxaan isku waafaqsannahay inuu dalkana dhismo u baahan yahay dhismahana qof walba intiisa yar inuu qabto ya ayaa loo baahan yahay dowladdu markaa waxay u baahan tahay eh, inay sharcigii mi- mi- midayso sharci baan qo- ayaa imika socda sharcida dowladda o dhan ee so- baarlamaan keliyaan leenahay maarata baarlamaan keliya ayaan leenahay baarlamaankaas wuxuu ansixiyo ya in la dhaqangeliyo la hirgeliyo waa laga maarmaan wey marka dhibaato badan aniga igama hayso